large degree just sent my career into a whole different speed in a really
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco saddex iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee maanta waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aanu ku eegayno ciyaarta sayliciyada oo ka mid a ciyaar dhaqameedyada soomaalida
asalkeeda saylici dhaqanka soomaaliyeed asalkeeda saylici dhaqanka soomaaliyeed baa lagu furaa
ciyaarihii kaalmiya heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida milatariga israa'el ayaa jimcada maanta ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta magaalada gaza oo gaaraya in ka badan hal milyan oo ruux inay afar iyo labaatan saac uga guuraan koonfurta xilli ay taangiyo soo dhoobtay meel u dhow marinka gaza tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada israa'iil ay isku diyaarinayaan howlgal dhulka ah oo ay ku qabsanayaan magaalada hadda waa xilligii dagaalka waxaa sidaasi khamiistii yiri wasiirka difaaca yov galante xilli diyaaradaha dagaalka israa'il ay duqeynayaan khaza iyagoo sheegaya inay ka aargudanayaan weerarkii ay kooxda xamaas sabtidii tagti ku qaaday israa'il milatariga ayaa sheegay inay ka howlgali doonaan magaalada khaza maalmaha soo socda islamarkaana shacabka ay awoodi doonaan keliya inay magaalada ku soo laabtaan marka loo sheego bayaan uu soo dhigay barta x ee horey loogu yaqiinay twitter-ka ayaa afhayeenka ciidamada israel jonathan conricos wuxuu ku yidri i d f waxay ku baaqaysaa in dhammaan dadka rayidka ah laga saaro magaalada khaza iyo guryahooda dhammaan dadka rayidka ah laga saaro waxaana uu sheegay in ay taasi ku badbaadayaan uguna guuraan aagga koofureed ee waadiga gaza iyo webiga khaza wuxuu u sheegay dadka inay awoodi doonaan inay ku soo laabtaan magaalada keliya marka ogeysiis kale oo u fasaxaya la sameeyo isagoo ugu baaqay inaysan u dhowaanin aagga xayndaabka ammaanka ee dowladda israa'iil qaramada midoobey ayaa sheegtay inaysan suurtagal ahayn in tallaabo noocaas ah ay dhacdo iyadoo aysan ka dhalan cawaaqi bini'aadinimo iyo burbur hor leh xildhibaan steve shaleze oo ahaa musharaxii ay mudanayaasha xisbiga jamhuuriga u xusheen inuu u tartamo jegada afhayeenka golaha wakiilada ee maraykanka ayaa hadda ka haray tartankaas kadib markii uu ku guul daraystay inuu kasbado codadka xisbigiisa si uu u noqdo afhayeenka golaha xildhibaan shaliza ayaa fadhi xiran oo ay yeesheen mudanayaasha xisbiga jamhuuriga goor dambe oo khamiisti ah wuxuu u sheegay ama uu u sheegay go-aankiisa uu kaga haray tartanka ilaa hadda lama oga tallaabada xigta ee la qaadi doono sidoo kalena waxaa hakad ku jira dhammaan shaqooyinkii aqalka wakiilada ee maraykanka maadaama uu bannaan yahay kursiga afhayeenkii golaha kadib markii toddobaadkii hore si lama filaan ah xilka looga tuuray afhayeenkii golaha kevin mccarty xildhibaankan ayaana labadii maalmood ee u dambeysay wuxuu orod ugu jiray sidii uu saaxiibadiisa uga dhaadhicin lahaa inay taageeraan laakiin wax guul ah kama uusan keenin arrinkaasi dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey soona jeedinaya haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad hadahan oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa ciyaarta sayliciida oo ka mid a ciyaar dhaqameedka soomaaliyeed kuwooga ugu daada weyn waxaana barnaamijkeenna inoogu martiya abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo ka mid a abwaanada iyo hal abuurada soomaaliyeed ee degan magaalada boorame ee gobolka awdal wuxuu ka mid ahaa da'yartii hobollada waaberi ee la baray ciyaara dhaqameedka ay ka mid yihiin ciyaarta saylicda abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan marar badan ka waraysanay sooyaalka dhaqanka ee dhinaca ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaalidu u leedahay
weliye haashim waan dhowahay adiga iyo idaacadda v o a waan salaamayaa
bal ugu horeyn si guud mara markaad uga hadasho ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee loo yaqaano ciyaar saylicida intee ayay ka kooban tahay ciyaar saylicida horta way badan tahay oo waxa weeyaan dhowr iyo soddon ciyaarood baa lagu sheegay oo wakhtiyadaa hore la ciyaari jiray iminkase waxaad moodaa inay dhowr iyo labaatan ku soo ururtay oo lagu la ciyaaro waana ciyaarihii ugu horeeyey ummadda soomaaliyeed maartaanay ugu horeeyey ciyaar dhaqameed la ciyaaro marka laga yimaado ciyaar caruureedda iyo hees caruureedda iyo hees hawleed oo dhan marka laga yimaado heesa maartaanay maarata de xadaaradaha magaalooyinka la socday saylicdaasa lambar kow ka ahayd ilaa laga soo gaarayay lixdanadiina ciyaaraha dee lagu ciyaaraayay saylicun bay ahaayeen wakhtiyadii dambana waa la casreeyeyoo dee kooxihii maarata dhaqanka ee soomaaliyeed ciyaaraha ay kaga qaybgeli jireen caalamku waxay u badnaayeen basaylicida mar kastana lambarwan bay ku soo qaadi jireen ciyaaraha saylicidu halkay ka bilaabmeen wakhtigees leedahayna way bilaabmeen ciyaaraha saylicidu maadaama aad carabka ku dhufatay in magaalo ahaan laga ciyaari jiray sayla
waa si wanaagsan weeyaan horta ciyaaruhu waxay ka bilaabmeen magaalada saylac saylac waa magaalo da'weyn marka waxa weyan magaaladuna waxay ahayd magaalo caalamku ka kooban oo hindi baa dee deganayd ganacsigaa maxaan kudhaa eeraaniin baa deganayd yamaniin baa deganaa canfar baa deganayd dee waxa weeyaan ummadda reer awdal caasimadoodii baabay ahayd marka afarta xaafadood ee meesha degan laba xaafadood waxay ahayd dadka reer awdal xaafadina waxay ahayd dadka reer awdal iyo waxay ahayd iyo canfar xaafadna ajaanibka kale ee maartan baamisarka isugu yimi bay ahayd marka ciyaaraha waxaad ka garan kartaa markaad shan erey oo af soomaaliya markaad tidhaahdaba laba erey oo ah waxaa ku dhex jira ama hindiya ama canfari ah ama eraaniina ama carabiyaa ku dhex jira marka saasaad u garanaysaa inay dee xadaarad da'weyn inay leedahay marka bulshada kala duwan ee ku noolayd magaalada saylac ee iskugu jirtay soomaalida iyo wadamada kale dadka ka soo jeeda iyo qowmiyadda canfarta dhammaantood way wada ciyaari jireen miyaa ciyaarahan sayliciga
waxa sayliciba loo yidhi waxa weeyaan dadka reer saylac wiil iyo gabadhba way ciyaari jireen aroosyada maarata hadday tahay xafladaha haddii ay tahay haddii ay tahay wakhtiga ciidaha way ciyaari jireen asal ahaanna waxaa la soo gaarayba dee inay dadka reer saylac ahaa ay si fiican u wada ciyaari jireen iminkada laftigeeda marka la arko qof si fiican u ciyaaraya ma reer saylac waa baa la yidhahdaa ciyaarta waxaa jirta ciyaar lagu furo oo lagu bilaabo marka ciyaarta sayliciga la bilaabayo ciyaarta lagu bilaabaa waa noocee asalkeeda saylicii dhaqanka soomaaliyeed asalkeeda saylicii dhaqanka soomaaliyeed baa lagu furaa
bannaanka iyay ka soo qaadayaan waa labadaa erey oo keliya asalkeeda saylici dhaqanka soomaaliyeed iyadoo laleeyahay baa lasoo dalayaa garoonka markaasaa la bedelayaa oo ciyaari kala la bilaabay laakiin furitaanku waa waa heeskaa wey dhalinyarta iminka joogtaay tay doonaan bay iskaga bedeshaan oy ka bilaabeen laakiin waayadaa hore way kala horreeyeenoo waxa weeyaan dee tu magaalada saylac ammaanayso maarata dee aad u qurux badan baa lagu yaa maarata lagu furi jiray oo had iyo jeer oo dee ilaa saddex hees oo maarata saylic maarata magaalada saylic aad u ammaanaya ayay korba mid ku bilaabi jireen maadaama ay ciyaarta saylicdu ilaa dhowr iyo labaatan ka kooban tahay oo aad tidhi wakhtiga horena soddon iyo in ka badanba way gaari jirtay laba ciyaaroodoo ka mida waxaa ku soo aroora qisooyin jacayla labada ciyaarood kuway ahayd
labada ugu qiso fiican baynu qaadanaynaa aadna u caanbaxay mid waxa weeyaan tan idhaahdo heliliwaanbe heliliwaanbe hahaha heliliwaanbe ayaan kurumba ku suugay suube hahaha ku suuge waaye ayaan kurumba marka waxa weeyaan taariikh dheer bay leedahay qayb ka horaysay leedahay waxa weeyaan gabadh baa waxa weeye wiil ayaa maaratan ballansanaa inay isguursadaan reer saylaca wakhtiyada hore waxaa dhici jirtay inay dadku maaratan dooyaan la raaci jiray ilaa bumbey oo safarku wuxuu bumbey iyo saylac baa isku xidhnayd dee dooyuhuna waxay kuwii dabayshu waday waxaa laga yaabaa lix bilood bay qaadan jirtay soo noqodkiisa inay is aroosaan bay u ballansanaayeen nasiib gabadhii nin kalaa soo doonay oo reerkoodii baa siiyey dabeedna gabadhii way raagsatay ninkiina uu raagay marka iyadoo aad u dhibsan ayay markaa waxa weeyaan ay iyo heeso badan bay qaadi jirtay intan markaasi maqnaa heesahaasi waxaa ka mid ah howa reer saaxiliyo reesorgayni howa doonyahi bimbay ma birbaa ku jaban way raagsatay markaa waxaa laga sheekeeyey oo taariikhaan lagu hayaa gabadhioo saa u raagsatay ayuu isaguna yimi markii uu yimi gabadhioo xafladdeedii arooskiiba la ciyaarayo ayuu soo joogsaday baa la yidhaahdaa markaasuu dee maarataanay dee ciyaartaa lagu dhufanayaa dhalinyartii barbaartii baa waa u ciyaaraysay heleeli waambe hahaha heleeli waambe ayaan korumba ku suugay suuge inantii baane ku suugi waaye ayaan korumba inantii waa kulimaa ku sugaya waasmaarata bilahan oo dhanba laakiin waa dee waa nasiib baasaa u dhacay alla ku aaway alla way kan way isku dhaceen way dhinteen baa la yidhahdaa markaa qiso fiicanoo dee haddii iminka aynu sii dabagalla dee muddo dheer naga qaadanaysa weeyaanoo waxaa laga yaabaa inaynaan wakhtiba u haynin ciyaarta labaad horta tinaan ciyaarta labaad u gelin abwaan heliliwaanbe soomaaliba maye waxa weeyaan heleliwaanbe af soomaaliga berigii dambe waa way soomaaliyeeyeen nimankii waa beri ahaa ee fankaloorkiio heleliwaanbe heleliwaanbe heleliwaanbe ayaan kuunba wayii uga dhigeen ayaan unba macnahayna kala hadlaysiiyey ayay ka dhigeen laakiin waxaan u malaynayaa inay tahay hindi inay kelmadda hindi tahaan jeclahay heleliwaanbe ayaan kurunba inay tahay hinti ayaan u malaynayaa haddaynu halkaa ka sii soconno inagoo ku guda jirna barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka maanta ciyaartan labaad iyaduna qisooyin noocaasa la mid ahayd waa ciyaartay ee ciyaarsayliciga ka mid a
bal waxaynu soo qaadanaynaa eegsay u kale taariikh waawen yihiin baynu soo qaadanaynaa muliyo muliyo gabadh reer saylacay ahayd ninbay iyadana isjeclaayeen waxaa la yidhaahdaa markaa ninkii de muliyo reerkoodii baa u diiday dabadeedna uu dhintay jacayl buu u dhintay baa la yidhaahdaa dee waxaa iyagana lafteeda sheekada laga sheekeeyo eenu taariikh ahaan ku hayno ninkii ay isjeclaayeen oo maarataanay dee loo diiday ayaa iyadana lafteeda la guursaday dabadeedna markaa dee ciyaartaasaa ku samaysantay baa la yidhahdaa haashimow afka soomaaliga waa af taariikh dheer leh ciyaarahooda iyo mahmaahahooda wax litaa geed la fadhiista la alifo maahina waa wax ku soo baxa qiso dhacday markaa qisadan dhacday ee wixii ka samaysmay ayaa dabeedada ama ciyaar noqonaya ama hees noqonaya ama mahmaah noqonayay markaa arooskaasi naagtan ninkan loo dhisay ninkani xumaantii uu ka xumaadaba u dhintay baa la yidhaahdaa laakiin dee ciyaarta muliyaha saasay baa ku soo baxday muliyoy haysaase muliyoy saase muliyoy muliyoy wayka muliyoy wayka muliyoy marka way soo way af soomaaliyeeyeenoo ceestaasoo kale fanaantii waa beriya dafagarordhaska ahayd muliyoy haysaasin bay idhaahdeen haysaasin muliyoy saasin muliyoy buyiibay idhahdeen way af soomaaliyeeyeen oo haysaaseedii oo afka ahaa ayay haysaasin ay ka dhigeen marka arooskii markuu maqlay ayuu isaguna yimi baa dhindhi markaasuu muliyoy haysaase isagii baa ciyaarta bilaabay marka muliyoy saase muliyoy waa maxay waxaanad samaynaysahay sanaga inagu isjecnayd waa maxay ninka lagu dhisay buu leeyahay dee oo de ciyaartii ka dhalatay weeyaan waa dabeedna waxaa weeyaan de muliyoy haysaase muliyoy saase muliyo muliyoy wayka muliyoy wayka muliyoy iyo de halkaas ciyaartaasina ay ka bilaabatay dee sidii saynicii ku noqotay marka ciyaarsaas marka qisadaasi halkay ku dhammaatay baa la odhan karta waxay ku dhammaatay baa la yidhaahdaa oo sheekooyin badan oo laga sameeyey baa jirto oo ninkii waxaa la yidhi dee markaa arooskii gabadhii la aroosay markuu arkay uu ka tegey uu xanuunsaday uu dhintay baa la yidhaahdaa naagtii waxaa leen muliyo ahaydi dhowr jeer bay qabrigiisa siyaaratay baa layidhi iyadoo ninkiina wata oo ninkiina uu ka inaasayba baa layidhi uu kuwa furayba oon maalin walba maxaad ninka qabrigiisa iila soo doonataa buu kidhi baa la yidhi wax noocaa sheeko badan oo la sameeyey baa jirta laakiin waxay ku dhammaatay dee muliyo oo la guursaday iyo ninka isticmaayona iswaayeen marka muliyo ma muliyo ma soomaaliyeed bay ahayd mise waxay ahayd dadka kale reer saylac ee deganaa saylac ninka ay jeclaatayna ma wuxuu ahaa dadka kale aan soomaalida ahayn ee deganaa deme muliyo waa soomaaliyeed ninkana xuseen baa la odhanayaa la yidhi muliyo iyo xuseen baa la yidhaahdaa markaa inuu dee magacaa ka garanaysaa bayna soomaali ahaayeen labada kale ayaa lagu sheegaa helliwaanbe ayaa waxaa lagu sheegaa inay ahaayeen dadkii kale carabtaa ee markaa saylac degana inay ahaayeen inagu barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka soo gunaanadi doonaa maadaama muddo badan aad ku soo jirtay fanka ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka maantana aan kaa waraysanayno sooyaalka dhaqanka ee ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee sayliciga ciyaarteed ugu jeceshahay ciyaaraha sayliciga
waa war fiican horta ciyaaraho dhan oo wada jeclay saylicida ciyaaraha sayliciga annaga oo dhallinyaro ah oo ilaa tobaneeya ah waxaa saddex sanena barayey cabdilaahi axmed dafe oo imikana jigjiga degan iyo alla u naxariistee cabdi qaalib qambaar nin loodhan jiray oo dhintay beri dhoweyd labaduba waxay afanka lordhaaskii soomaaliya bay ahaayeen raggii adduunyada kaga qaybgeli jiray bay ahaayeen saddex sanayna barayeen taariikhdeeda iyo ciyaarteeda iyo siday u dhacday iyo habdhaceeda oo waxoo dhan bayna barayeen bay ahayd horta ciyaaraha waan wada jecelahay laakiin anigu waxaan ugu jecelahay markaan maarataane sayligaa soo qaadanayo ciyaar maarataane ciyaar dagaaleeda hay baray hay baray laalimaka hay baray hay baray laalimaka hay baray hay baray laalimaka oyowe laalimaka oyowe laalimaka taasaan ugu jecelahay
maxaad ku jeclaatay baa la odhan karaa waxaan ku jeclaaday waxay ku salaysan tahay qabka iyo kibirka soomaalida waxa weeyaan nin baa gabadh la socda nin kala arkaya uu iskaga qabsanaya dabadeedna gabadh intay halkaa istaagtay labadii nin ku kala baxayaan gabadha intaysu halkaa soo joogsata isku daawanaysaa labadii nin kaadkaaday raacaysaa habdhaqankeennay ku salaysan tahay saasaan ku jeclaaday
marka haybarre haybarre maxay tahay haybarre haybarre si kay celi weeye anu diyaar ma adugu diyaar ma tahay isla haa buu leeya laali maka haa weeyaan haybarre haybarre diyaar ma tahay diyaar ma tahay weeye laali maka haa buu yidhi isaguna aa bawsha lasu siinaya mid baa de lagaga tuuraya warankii markaa de lagaga tuuru dul joogsana markaasu dee isagoo bootaynaya de dul joogsana isaga xili leeyaha haddana wuu soo kacaya wuu ku noqonaya mar nabo markuu dhuka dhigo gabadhi buu gacanta qabsanaya wuu iska kaxaysanaya marka habdhaqanka soomaalida boob iyo iyo baalafoofta ku dhisan
intaas waxaynu ku soo gonaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay ciyaar dhaqameedka sayliciida oo ka mida ciyaar dhaqameedada ugu da'da weyn ciyaaraha dhaqanka iyo sooyaalka soomaalida waxaa barnaamijkeenna inoogu marti ah abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaana abwaan geestiir waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti dambe oo wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo nala socodsiinayey barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo uu noogu soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha iyadoo toddobaadkan laga nasanayo koobabka horyaalada kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub iyo wefa champions league ayaa dhinaca kale ciyaartooyda kubadda cagta ku xamaarata qaar badan oo ka mid a waxaay u jihaysteen gudashada waajibaadka xulalkooda waxaana dhacaya kulammada isreebreebka koobka qaramada yurub iyo weliba oo waddammada yurub ay ciyaarayaan iyo sidoo kale isreebreebka koobka adduunka ee waddammada koonfurta ameerika haddii aan ku hormarno qaaradda yurub kulamadii la ciyaaray xalay ayaa waxaa ka mid ah kulamadii u dhexeeyey inkastoo maanta kulamo la ciyaari doono haddana kulamadii shalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey xulalka sbain iyo scotland labadan xul oo isku gruub ah ayaa sbain waxay ku badisay labiyo eber gruubkan ayaana waxaa aada u cadcad xulka scotland laakiin sbain ayaa hadda u muuqanaysa mid dib u soo kabasho samaynaysa latfiya iyo almeriya oo wada ciyaarana labiyo eber latfiya ayaa ku badisay bolorus iyo romania oo wada ciyaaray eber iyo eber ayay ku kala baxeen halka andora oo gurigeeda joogtana saddex iyo eber lagu garaacay oo kosofo ayaa ku garaacday albaniyana waxay isla ciyaareen jek republic saddex iyo eber ayay oga badiyeen fors elanna waxaa labi eber oga badisay xulka poland qobrus oo gurigeeda joogtana waxaa afar iyo eber ku garaacay xulka norway oo uu horkacayo ciyaaryahan haland turkigana waxay hal iyo eber ku garaaceen xulka kroweshiya oo ay u martiyeen kulamo kale oo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada yurub ee ka ayaa maanta la ciyaarayaa iyo caawa waxaa ka mid ah kulanka u dhexeeya xulalka airelan iyo griega kulanka ugu adag ayaase dhex maraya xulalka holland iyo faransa sidoo kalena airelan ama iceland ayaa waxay la ciyaaraysaa luxemburg australia iyo beljamka ayaa isku aadan lichtenson iyo weliba xulka kale ee bosnina way is arki doonaan xulka burtuqal oo uu horkacayo christiano ronaldona waxay la ciyaari doonaan slovakia kulamadaasi ayaana dhici doona maanta haddii aan fiirino dhinaca iyo koonfurta amerikana kulamada laga ciyaaray ama isreebreebka koobka adduunka ayaa waxaa ka mida haddii aan fiirino xulka brazil ayaa waxaa markaasi ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen xulka venezuela jili oo gurigeeda joogtana waxay labi eber oga badisay xulka beru argentina waxay hal iyo eber oga badiyeen xulka baraguay bolivia iyo ecuador oo wada ciyaarana laba iyo hal waxaa ku badiyey ecuador laakiin ciyaartii colombiya iyo uruguay u dhexaysay oo mid adag ahayd ayaa waxay ku kala baxeen laba gool iyo laba gool dhegaystayaal kulamadaasi ama natiijooyinka ku soo kordho waan idiin soo gudbin doonaa dhinaca kale kooxda markaasi kooxaha horyaalada yurub ayaana ciyaaraha ka nasanaya iyadoo toddobaadkan dhammaan iyo weliba toddobaadka xigaba ay noqon doonaan kulamada xulalka natiijooyinkana waan idiin soo gudbin doonaa haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha
I've got a whole
heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenii galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo